miyaydan qubuura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan iso kastoo maqalkaraad iyo hacadaad idin soo gaariyaba kusoo dhowaada barnaamijka xulashada wareysada oo ah hadahan qole habeen walba aad maqashaan marka laga reebo habeenniba jimcaha magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaah altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalona hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saaran yihin ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegayee waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa subxaankaanu maganun haddii kale waxaad lama tihiin ssd f snm unc sbn ssnm unccd
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliya yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliya yaynaan ka noqon dayro aadmigaye dib u taliya yaan layna odhan waa daban jirine mar kale kulantii wanaagsan saaxiibayaal wahanaba talada arbacay soo gelisoo tarada ay ku aastaysan tahay koob iyo labaatanka bisha sideeda ee agosto sannada labaatan toban iyo sagaal xayaabaha oo barnaamijka aan kusoo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doona musharaxiinta u sharan xilka madaxnimo ee maamulka jubbaland ayaa maanta qodobada ka horjeeshay baarlamaanka labaad ee maamulka jubbaland uu yeelanayo qodobadii halkaas laga jeeshay nuxurkooda ayaan idiin soo gudbi doonaa qaar ka mid musharaxiinta jubbaland ayaa maanta ka tanaasulay uu tartamidooda xilka madaxtinimo ee jubbaland sababay xilka ay uga tageen ayaan xog idanka hanaa faahfaahin ku saabsanaya barnaamijkan goor idin kugu soo gudbi doona qodobada kale barnaamijkan caawa ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona dowladda kenya ayaa dowladda kenya ayaa qoraal ka soo saartay doorashada jubbaland waxayna u dartay u-anka qoraalkaas soo saartay dowladda kenya ayaad faahfaahin ku saabsan maqli doontaan qodobada kale barnaamijkan caawa ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona ururka al-shabaab ayaa maanta waxay weerara ku qaadan salag ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ay ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe khasaare ayaa halkaas laga soo warinaya wararka ugu dambeeyey ee shabeellaha hoose ayaan idiin soo gudbin doona qodobada kale barnaamijkan caawa ku dhegaysan doontiin saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa diniinta kama dambaysta u dirtay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed amarkaas wuxuu yahay ayaan xog idinka helna faahfaahin ku saabsanaya barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaa kale barnamijkan ku dhegaysan doontiin saaxiibyaal waxaa qayb ka noqon doona dowladda maraykanka ayaa faahfaahin waxay ka bixisay duqaymo ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha hoose kulan lagu taageerayey dhisada dekadda magaalada hooyo ee gobolka mudug ayaa maanta ka dhacay magaalada hooyo ee gobolka mudug halkaas hadallo ayaa laga jeeshay waa dhegaysan doontiin goorrow faahfaahin dharad ayaa ka soo baxaysa kooxo baastan oo dilka geystay magaalada caasimada ah ee muqdisho dilkaas wuxuu yahay ayaan xog idinkaga hayaa khilaafkii ugu ba-ana ayaa la sheegay in markan uu ka dhex tagan yahay hogaanka sare maamulka puntland waxyaabaha laisku hayo ayaan idiin soo gudbi doonaa qodobada waxaan ku soo korraa xubintii kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan wax ku dhegaysan doonteen heesta qodobadaas ugu soo korinta barnaamijkan ku jirna ayaa dhegeysan doontiin barnaamijka waxaa soo salakan caaw ka tegi doona anigoo xasana saaxiibka cumar axmed raxiim saaxiifa ee barnaamijkii farsameynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada waayahay kulan wanaagsan ayaan ilaana saaxiibyal kusoo dhow barnaamijka dhan waxaan ku bilaabaya magaalada kismaayo oo xarunku meel gaawr ah maamulka jubbaland magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa maanta lagu qabtay kulan ay khudbadu ay ku jeedinayeen musharaxiinta u taagan qabasho xilka madaxweynaha ee maamulka jubbaland afar musharax ayaa maanta jeeshay khudbadahooda musharaxnimo oo mid ka mid ah ay haween ahayd waxaana xarunta goobjoog ka ahaa inta badan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka jubbaland musharaxiinta maanta khudbadahoo jeeshay waxa ay kala ahaayeen axmed maxamed islaam axmed oobe oo ah madaxweynaha maamulka jubbaland oo waqti xileyntiisa ay dhammaatay iyo cali maxamed daahir maxamed cumar geedi iyo maxamuud maxamed cumar madaxweynaha waqti xileyntiisa ay dhammaatay ee axmed maxamed islaam axmedowbe ayaa sheegay in intii xilka uu hayay uu dhisay ciidamo cidil leh oo xoogan kuwaasoo la dagaalami kara ururka al-shabaab iyadoo cidna aysan ku caawin musharaxiinta kale halkaas ka hadlay waxay sheegeen in dhammaan ayaguna ay wax wanaagsan ay ka qaban doonaan haddii ay ku guulistaan xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland laga reebo somalilan oo sheegata gooniisu taag puntland tii labaad ee muddada daba la dhisana waxay ahayd jubbaland saddexdaa gobol oo ahaa jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gobolka gedo waxay ka mid yihiin marka istuudiyoda yidhaahdo kuwa ugu baaxadda waaweyn waxay keentay ama sababay in la dhiso jubbaland baahi timid oo ay dadku u qabeen in gacanta shabaabna laga xoreeyo amnina ay helaan haddii amni la helo in haddana maamul la helo si ay dadku u gaari karaan meelaha ay doonayaan muddadii ay jirtay ee afartii sano ahayd waxaa ka horeeyay sannado kumeelgaad ahaa oo dagaal lagu jiray oo xilligaas yadaa inay dhisantay iyo inayna dhismin mura badan uu ka jiray laakiin alxamdulilah afar sano oo waxaan soo maray dhismo uu jiray maamul goboleed ama dowlad goboleed la yidhaahdo jubbaland oo afartii sano ay ku ekeyd maalin dhowey haddaan soo qaadano markaa arrimaha amniga waxaan dhisnay ciidan cudud leh tayeysan ay u suurto gashay laba shaqo inuu qabto xoreynta kolba intii uu gaari karo deegaanada iyo sugitaanka amniga deegaanada markaa gacanta ku jira gacanta maamulka ku jira taasoo aad garan kartaan halkaanaad joognan ay tusaale idin ku noqon karto sida ay ahayd iyo maanta amnigeedu siduu yahay iyo u dhowaanshaha uu cadowgu inoo dhow yahay oo ay sababo badan u tahay jubbaland inay tahay naska madaxiisa meesha shabaabku ay degan yihiin taana aada garanaysa markaa culayska ay leedahay arrintaasi taa waxaan dhisnay markaa ciidan la dagaalama dabagala ilaaliyo amniga deegaanada gacanta lagu hayo waxaad garan kartaan deegaankan sababta shabaabka uu korkooda u noqdo inay kow u tahay saddex sababood waa mid bulshada degan oo soomaali oo dhan ka kooban oo ay ku dhex noolaan karaan ooy kala qaybin karaan oo siyaalo u adeegsan karaan lambaryada iyadoo leh dhul lagu qarsoonaan karo oo dhuumasho ay usii toogi karto iyo namber saddex iyadoo noloshu ayna ciriiri ku ahayn mar haddii geedi biyihii iyo daadkii iyo waxu biloori kara iyo ugaadhi sidaa daraaddeed ciidankaasi wuxuu suurtogeliyey deegaanada gacanta lagu hayana in amnigooda sidaa looga shaqeeyo kuwa aan gacanta lagu hayninna marwalba deegaankii la qaban karayo la qabto oo lala dagaalamayo cadow dagaalkii banaanka loogu jiro arrimaha bulshada waxaan ka soo qabanay wax badan waxbarashada markii laga soo qaado waxaa jiray iskuullo badan oo uu lahaa gobolku waxay inta badan ahaayeen iskuullo ay la kala wareegeen jimciyado dallado iyo muhasasaad baraabar noolaya taasoo keentay kala duwanaanshaha manhajka iyo nooca waxbarashada iyo kulligeed inay kala duwanaansho badan ay timaaday taa waxaa noo suurto gashay inaynu marka hore midowno bal manaahijtii gaar ahaan dugsiyada hoosiya kuwa dhexe inaan midowno imtixaankii dugsiga hoosiya ka dhexe inaan iskuulladii dowladdu in badan oo ka mida ay la wareegto oo wasaaradda waxbarashada ay gacanta ku qabato oo ay ka suurto gasho markaa in dib loogu aqoonsado iskuulla ay dowladdu leedahay iyadoo ay maamusho iyadoo ay imtixaankooda iyo manhajkooda iyo silmiskooda diyaariso oo isleeyahay maanta waxay wax badan kaga bedelan tahay xaaladii aan ugu nimid iyo siday ahayd waxaa jiray caafimaadka arrimaha caafimaadku waan ognahay iyadoo laftarkeedu maanta inta badan deegaanka xorta ee jubbaland isbitaaladii ay dowladdu lahayd ee jiray waxay noqdeen kulligood inta badan inay gacanta dowladda ku jiraan oo aan laba xaala noo suurto gashay inaan isbitaaladii qaarkood dayac tiro isbitaallo kalena aan dhisno taasoo keenaysa in caafimaadkii wax badan oo isbeddela uu ka soo kordho marka laga tago isbitaalladaas waxaa jira m c hyada oo iyaguna muhiimad gaara iska lahaa oo ay ahayd in ay inta badan gacanta soo galaan oo iyagana dib loo dhiso la wareejiyo qaar cusub oo la dhisay ee kuwii hore sii jiray ha jirto meelaha qaarkood hay-adaha laga caawiyeen laakiin inta badan waa wax ay maamulka uu suurto geliyey inay arrintaas sidaa u dhacdo waxaan arrintaas isbitaallada ay wax badan ka tari doonaan ama ka tareen ama maanta aada garanaysa say u dabooleen baahi badan oo loo qabay isbitaal la-aanta oo ay keenaysa dadku dhakhaatiir laga xisaabtamo iyo maamul ilaa wasaarad iskama socda inay halkaas la gaadho waan isleeyahay fursad bay ahayd waa waxyaalaha wax ka soo qabanabay ka mid ahay waxaa jiray oo wax badan ka soo qabanay kobcinta dhaqaalaha oo ahayd shay muhiim u ahaa nolosha asaasiga ah kobcintaas dhaqaalaha waxaa ka mid ahaa dekeda oo ahayd matalan xubinta ugu muhiimsan eelaha dhaqaalaha oo ay noqotay in dayactiro badan iyo wax badan lagu sameeyey haddana ay ka socoto shaqo laga nadiifinayo iyadoo ay ku jiraan marsada meesha lagu xidhanayo laba markab in hadda ay suurto gashay in laga saarayo oo shaqadooda ay socoto oo muddo badaan kadib aan ku guulaysano in la saari karayo sababtoo laba markab oo ciidan baa ku jirtay waxaa cabsi badan ka jirtay intaas aalada ku jirta iyo hubka ku jiraay haddii layidhaha hala soo qabto hala soo bixiyo qarax intee leeg baa ka iman kara muxuu noqon karaa damage intee leeg baa ka gaari kara taasoo noqotay markaa in shirkado badan iyo khubaro badan la keenay oo markii ugu dambeysay lagu guulaystay iyadoo haddaba hub iyo rasaas badan laga soo saarayo inay khubarada qeexaan waxa ku jira iyo damageka ka iman kara iyo sida loo bixin karayo oo shaqadooda hadda ay socoto waxaa jiray oo la dhisay adeegii garsoorka oo aan ka soo booday garsoor dhammaystiran oo leh adeeg garsoor maxkamaddii sare xeer ilaalintii maxkamad raafaan maxkamadii gobollada iyo degmooyinka oo maxkamadoodaba ay leedahay garsoorayaal kalkaaliyayaal iyo xoghayn iyo howlwadeeno kale oo tayo u leh iyadoo kulligood ay tahay dad aqoon lagu xulayo hufnaantooda iyo aqoontooda adeega garsoorkuna uu leeyahay awood inuu wax badan arrimahaas ka mida uu ka qabto tii kobcinta markaan dekeda ka soo gudbo waxaan gallay garoomo maxalli ah oo laga sameeyo dowlad goboleedka garoomadaas oo keenayay in qaarkood kuwa dhisnaa dib loo hagaajiyo qaarra garoomo cusub oo weli aan la dhammaystirin laxaaqo oo hadda ay fududaatay isu socodka bulshada iyo waddadii dheereed ee safarka la geli jiray inay maanta ka fududaato sidii hore oo dadku ay u suurto gasho inay maanta garoomo kulli deegaanadoo dhan ay tegi karaan oo diyaarado ay joogto yihiin oo ayna muhiim ahayn maanta in la maro ama inay dadku socdaan oo ay dhulka la maro oo dhiiqa la tago oo gobolkaana waan garanaynaa sida loo socon jiray iyo siduu ahaa sagaashan kilomitir baa dhowr iyo toban maalmood loo socon jiray markaa bal oo xilliga roobka ah inay markaa fursad noqotay in garoomadaas dib loo hagaajiyo oo ay noqotay iyadoo lafteeda fursad kale oo dhaqaalihiina soo kordhisay arrimihii bulshadana iyo kobcintii dhaqaalahana wax badan ka qabatay waxaa la furay maxjar xoolaha lagu xanaaneeyo lagu dhoofiyo iyadoo aad garanaysaan gobolkani inuu caan ku ahaa xo- xoolaha looda iyo geela iyo arigaba oo ay ahayd soomaaliya loodoo kale nolosha ugu badan oo soomaaliya o dhan laga waxaan jiray waxaa hadda la dhoofiyey ilaa hadda marka laga reebo xalay wixii baxay soddon iyo lix kun lix boqol iyo afartan iyo toddoba neef oo isugu jira xoolaha aynu dhaqanno oo laga dhoofiyey lagu baaray caafimaadkooda lagu sii xanaaneeyey la naaxiyey intaas ayaa dekadda laga dhoofiyey maxjarkaasaana suurtogeliyey inay suurtagal noqoto in xoolahaasi ay ka baxaan waxaa laga yaabaa saaxiibada warkooda inuu u badnaa afarta sano iyo waxa la qabanayo waxaan hadda maraynaa marxalad aan zero ka soo bilownay oo stage fiican aan marayno oo aan doonayno inaan sii dhammaystirno haddana inta tallaabeen hore u qaadi karayno iyo waxa aan samayn karayno qorshaha dowladda cusub ee laba kun iyo sagaaliyo toban laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaa loogu muhiimsan kow arrimaha amniga amniga haddii ilaahay yidhaahda waxaan doonaynaa inaan ka shaqayno xoraynta deegaanada weli gacanta shabaabka ku jira oo intii horeba culays badan oo nagu haysatay waayo ma aanaan helin cidna yala shaqaysa inay nala howlgalaan waxaa laga yaabaa inaad in badan maqasheen aniga oo ka hadlaya war hala xisaabtamo ama dowladda soomaaliyeed ha noqoto ama amisom ha noqoto ama beesha caalamka ha noqotee ha la xisaabtamo oo barqolo walba inti wax lagu ogaado aan dhaqaaqan oo aan deegaanada maqan sida loo xoran lahaa shabaab loola dagaalami lahaa taasoo keentay inay wakhti dheer hadda ay jiitanto oo intaa ay lagu soo gaadho waxaan qorshaynaynaa aan ka fakaraynaa inaan isku tashi annagu aan isku tashanayno oo aan isku xisaabtamayno oo dhismaha ciidanka iyaga intaan dhammaystiro aan isku dayno deegaanada maqan insha allahu inaan annagu xoreyno muddo sideed iyo toban bilooda ayaa waxaan ka dhiganay hal aragtida meesha aan ku gaari karayna hadafkaas oo ay sababtu keenayso inaan annagu siyaalo badan oo aan hadda waxu daraasaynin annagoon cid kale ku xisaabtamaynin ciddii markaa wax nala wadaagaysa hala arkee inaan ka shaqayno xoreynta deegaanada maqan oo ay casiyadda ugu horeyso iyo isu socodka inta xorta ah oo iyaga in badan oo ka mida hadda laysu socdo waxaan la socotoon taa ku dari doonaa dhisid ciidan xoog badan oo reer jubbaland ay ku seexdaan insha allahu soomaalidana wax badan u tari doona qodobka labaad waa daadejinta maamulka iyo dowlad wanaagga waxaa nagu adkayd muddadii hore waxaan ku jiray dibu heshiisiin isu keenis isku wadis dad qancin taasaa waxay keentay markaa inaan xalli adag ay nagu ahayd inaan maamulka sida aan doonno aan u daadejin karayno waxaan rabnaa inaan daadejinno maamulka oo la gaadhsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer beeleed oo ay tahay in la sameeyo kaawsaladii oo dadku ay soo doortaan maamulka iyagoo ay leeyihin degmo weliba ay soo dhisatay kawnsilkeedii kawnsilkaas oo ka imanaya in degmo walba la fiiriyo inta beeleed inta tuulo ee ay ka tirsan degmadaas oo laga soo xulo dad oo dadkaasi ay doortaan maamulkooda oo ay noqoto maamulkaasi mid leh xisaabtankiisa iyo dabagalkiisa iyo shaqadiisa daba- wax ka bedelkeeda kulli ay yeelanayaan dadka deegaankaas ee kawnsilkeeda soo doortay taasi markaa waxay siinaysaa awoodda maamul degmada iyadoo ay noqonaysaa saddex leebal oo uu yeelanayo maamulku mid dowladda federaalka ah midkii stateka iyo midkii hoose ee dowladaha hoose ee kawnsilada ahaa oo aan isleeyahay wuxuu u yeeri doonaa waxtar badan mujtamaca dadkuna waxay garan karaan meesha maanta odaga degmada jooga haddii caqabad maamulkii isaga dhexmarta uu usoo dacwoonayo maamulkii heer state ay noqonaysa in kawnsilku intuu fadhiisto qofkaasi waxa uu la yimaado iyo ciladiisu waxay tahay uu halkaa ka fiirin doono waxaan isku dayaynaa isbitaallada inaan tageyno dawooyinka aan baadhno dhakhaatiir fal aan keenno aan ka kaaftoonno inaan ka kaaftoonno waxaa la yidhaahdo dibadda loo qaado weeye dadka hindiyaha loo qaadiyo boohabyaha la geeyo oo ay noqoto inaan annagu la nimaadno dhakhaatiir iyo isbitaallo tayo leh oo dadka ganacsatada iyo dowladda labaduba ay ka shaqeeyaan isbitaalladaas la tayogeliyo laga maarmo qofkii xanuun yarahayo meesha laga ordayo isbitaalka loo qaadayo inaan isku dayno inaan ka shaqeyno isbitaallada sida ugu hufan ee aan barnaamijkaas baahidaas bulshada wax uga bedeli karayno arrinta caafimaadkuna ay noqon doonto mid waxtar dadka u yeelata oo haddii eebba idamkeeda leeyahay ay dadku kaga maarmaan baahida badan ee u qabaan
waxaan rabaa walaalayaal inaan halkaan idinkugu soo gudbiyo anigoo ah maxamed cumar geedi musharax u taagan hoggaaminta dowlad goboleedka jubbaland afarta sane ee soo socota laba kun sagaal iyo toban laba kun labaatan iyo saddex sagaal iyo toban iyo saddex iyo labaatan sidaa aawadeed haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu guuleeyo adinkana aad ii ogolaataan oad jaanis igu siisaan aad igu gacan qabataan waxyaabihii aan ummadda u qaban lahaa baan rabaa inaan halkaan aan aan idinkugu soo bandhigo ee dhegaysi habboon walaalayaal haddii aan ku guulaysto ood igu gacan siisaan hoggaaminta dowlad goboleedka jubbaland waxaan la imaan doonaa siyaasad midaysa dadka reer jubbaland siyaasad loo dhan yahay midaysa dadka jubbaland maxaa yeeley waxaan ahay nin reer jubbalanda yaqaan deegaanka jubbaland guud ahaantiisa gees iyo geesna uga dhex lugay ku noolaaday ku wax bartay meelnaan uga bixin laga soo bilaabo ceelboon iyo yurkud iyo qoondhoog shabada lasoo marsiiyo ilaa loogu daro kuma buri hoostooda xuduud badda loogu daro dhinaca kalan raaskaambana laga soo bilaabo ilaa xuduudkan dheer aan la leenahay kenya iyo kan etoobiya aan la leenahay intaan nin geedgeed u yaqaan baana dadka ku nool siyaasad midaysa oo u dhan yihiin oo wada difaacdaan oo wada leeyihiin ayaan idinla imaan doonaa qodobka labaad waxaan idinla imaan doonaa dowladda aan hoggaanka u qaban doonaa ay ku dhaqmi doontaa ama ay hirgelin doontaa sarreynta sharciga maxaa yeelay ummadda haddii aanan heshiis yacni wax heshiis aan uga oolin waxyaabo badan oo isha ay macallin u tahay aan intaan kula soo ekaanay dad badan ay xogwaaliyiin aan soo marnay ayaan ka soo dhaxalnay inaan sharci lagu dhaqmin jubbaland waxay u holgeli doontaa sarreynta sharciga si qof koox ama qabiil aanay sharciga ula tartamin sidaa aawadeed marka waxaan muhiimadda saari doonaa in sharciga uu sarreeyo ku dhaqanka sharciga ou noqdo baryartiga qodobka saddexaad waxaan xoogga saari doonaa arrimaha muhiimadda maanta noo leh ee ay ugu horreyso amniga iyo nolosha maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu isku xiray alamnu waliimaan waa in la helaa amni weliba waxaa horreeya culimmadu waa joogaane amniga ayaa horeeya iimaanka hataa ma sugmaayo haddaan amni loolin saa darteen dowlad goboleedka jubbaland meesha tan maanta aan joogno kismaayo waxay gacanta dowladda ku jirtaa toddoba sano toddobadaas sano wax badan oo wanaagahoo la qabtay ama hay-ado dowladeed oo la dhisay instituushano amni oo la dhisay iyo shaqo wacan oo la qabtay oo gudaha iyo maamulka meelaha uu ka taliyo laga qabtay baa jiro waxaan horey usii wadi doonaa wixii wanaagsanaa oo la qabtay waxyaabihii laga gaabinaya waan isku dayi doonaa inaan gaarno oo ay ka mid tahay in toddoba sana uu maamulka ku guulaysan waayey caasimadii dowlad goboleedka uu lahaa ee bu-aalo inaan gaarno xoogga ayaan saari doonaa haddii ilaha idmo sitaa loo gaaro marka waa in dib u heshiisiin xoog leh la galo dadka laysu keeno bulshadan loona sameeyo sharci adag dabeetana laysku xukumo sidoo kale haddii ilaahay subxaana wa tacaala u guuleeyo idinkiina aada og canqabataan w- waxaan u welgeli doonaa in la helaa dowlad federaal ah oo shuruucda dalka ilaaliso saan ognahay waxyaabo badan oo gebidhacliin baa lasoo maray welina way socotaa marka si gebidhacliinta looga baxa maadaama aan qayb muhiima ka nahay waxaan ku gacan qaban doonaa dowladda federaalka aan ku gacan siin doonaa in la hela nidaam sharci ah waxaana ku gacan qaban doonaa in lagula xisaabtamo oo laiskula xisaabtamo si loo ilaaliyo wixii aan ku heshiinay si ayagana ay noola xisaabtamaan marka isla xisaabtanka labada dhinac intaba wuxuu noo yahay muhiim Een, waa ida wada salaamayaa dhammaantiin xildhibaanada martisharafta siyaasiyiinta bahda saxaafadda dhallinyarada iyo dumarka iyo musharaxiinta oo ugu horeeya madaxweynaha Een, een, madaxweynaha aan la tartamayna xilkiisu dhammaaday maxamed Cab- maxamed cabdislaan Een, iyo mataqaanaa guddiga een, doorashooyinka ee xuduudaha ee jubbaland Een, dhammaantiin waa ida wada salaamayaa Een, magacaygu waa canab maxamed daahir sida aad ku maqasheen waxaan ahay haweeneyda keliya ee meeshaan hadda ka ah musharaxad una taagan inay qabato xilka madaxweynenimo sidaa darteed waxaan ahay een, qof haysato tacliin sare dugsi hoose ilaa dugsi sare ku dhammaysay soomaaliya jaamacad ilaa heer jaamacadeed ka soo qaadatay dalka dibaddiisa shan iyo tobankii sane ugu dambeeyey waxaan ahaa een, qof ku howlan dib u dhiskii ummadda soomaaliyeed kana qayb qaadatay waxaan ahaa gabadhii koowaad ama labaad oo musharax noqotay xilka madaxweyne u tartanta labadii kun iyo lix iyo toban toddobiyo toban sidaa daraaddeed waxaan aaminsanahay inaan ahay maanta gabadh u taagan inay dowlad goboleedka jubbaland qabato kartideedii waan leehay waayo aragnimadeedina waan leehay sidaa darteed xildhibaanada halkaan joogay sharafta leh ee jubbaland waxaan idinka codsanayaa codkaygi codkiina inaad siisaan igu aamintaan inaan ahay qof howlkar ah dhammaystiran xiskeeduna dhan yahay marka halkaan waxaan rabaa inaan kusoo bandhigo khudbadeyda waxaan halkan kusoo bandhigayaa intisahayga shaqo dowlad goboleedka jubbaland labada kun sagaal iyo toban ilaa labada kun labaatan iyo labo oo ah midka aan rabo inaan ku hogaamiyo jubbaland haddii aan ku guulaystay xilka musharaxnimada ee jubbaland qabashada hawshan iyo fulinta siyaasadeed ee ku aadan koo iyo toban tiir ayay ku aadan yihiin howlahaygu koo iyo tobanka tiir ayaa waxaan doonayaa ayaa waxay ii sahlaysaa khibradda ballaaran ee aan leeyahay waxaan ka soo qayb qaatay een, dib u dhiskii iyo shaqooyinkii faraha badnaa ee dalka lagu soo aas-aasay aniga oo haysta intaasoo khibrada oon idiin sheegay waxaan go'aansaday inaan waxbarashadayda iyo kartidayda aan ku soo celiyo gobolka aan u dhashay ee jubbaland sidaas daraaddeed waxaan halkan ku soo bandhigayaa hintisahayga aan rabo inaan ku hogaamiyo jubbaland oo ku salaysan koo iyo toban tiir oo aan u arko inay tahay muhiim ay u tahay jubbaland iyo gobolka dadka ku nool qodobka koowaad waa sarreynta iyo cadaaladda waxaan juhdi badan gelinayaa sidii aan dowladda jubbaland looga hiso- looga suurtagelin lahaa sarreynta sharciga oo aysan u dhacdeen inuu qof ama koox ama wadar aysan sharciga iyagu u hoggaansamin ku dhaqanka shuruucaha iyo dastuurka dowladda jubbaland iyo kan dalka soomaaliya guud ahaan dowladdeedu waxay u noqonayaan muhiimad gaar ah dowladdeedu waxay tiir- waxay xiriir wada shaqayn la yeelanaysaa een- een, daryeel dheerina ay siin doontaa sarreynta sharciga iyo midnimada ummadda soomaaliyeed labadan hay-adood garsoorka iyo cadaaladda waxay lafdhabar u yihiin bulshada sidaa daraaddeed dowladdeedu waxay xoogga saaraysaa inay siiso daryeel dheeri ah iyo mataqaanaa dhowrid gooni ah qodobka labaad waa amniga dowladda aan hor- hormuudka u qaban doono waxay xoogga saaraysaa shaqooyinka wan wanaagsan ee ka soo qabsamay dhanka amniga iyo dardargelintii loogu jiray nabadeynta ummadda soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaan doonayaa inaan mataqaanaa ku soo celiyo gobollada ay gacanta ku hayaan nabadiidku oo mar labaad ay noqdaan gobol soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed oo dhan u dhexeeya dowladdeedu waxay xoogga saaraysaa isku keenka ummadda soomaaliyeed iyo dib u heshiishiin dhab ah oo waarta oo xal laga gaadho siyaasad hufan ayaan doonayaa inaan mataqaanaa ku dhaqo dalkan waxaana xoogga saarayaa ciidanka qalabka sida ee daraawiishta jubbaland inaan xoojiyo qodobka saddexaad arrimaha bulshada dowladda dowladdaydu waxay xoogga saari doontaa dowladdaydu waxay wax ka qaban doontaa wax badanna ka tari doontaa horumarka arrimaha bulshada dhammaan dhammaan hay-adaha iyo iyo wasaaradaha u adeega arrimaha bulshada waxaan xoogga u saari doonaa oo u samayn doonaa daryeel ay ku daryeelaan dadkooda intaan ka bixin wararka jubbaland magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa maanta kaga dhawaaqay inuu ka tanaasulay musharaxnimadii madaxweynenimo ee jubbaland cabdi xiis iyo cabdi maxamed oo ka mida musharaxiinta isdiiwaangeliyey ee ka mid noqon lahaa musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland shir jiraayad ay ku qabteen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ay ku sheegeen inay yihiin aqoon-yaan islamarkaasna u qalmaa xilka ha yeeshee ay ka tanaasuleen kadib marka ay xeeriyeen xaaladaha ka jira jubbaland iyo dalabyo uga yimid beelaha ay ka dhashan ee ku sugan deegaanada maamulka jubbaland بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أنا magacayga la yidhaahdo cabdi xisudan ahaana musharax u taagan xilka madaxweynaha ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan shacabka reer jubbaland saaxiibada dal iyo dibad iyo dhammaanba taageerayaasha waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waxaan ahay aqoon-yahan daayar oo u hawooday inuu aqoontiisa waayo aragnimadiisa uga faa'iideeyo dadkiisa iyo dalkiisa waxaan in muddaha soo wadnay olole ay ku baxday maskax tabar iyo dhaqaalo badan anigoo u mahadcelinaya mahadcelin ballaarinna u jeedinaya saaxiibbadii igu garab istaagay kuwii ila shaqeeyey kuwii isoo hambaliyeeyey iyo kuwii qalbiga ka jeclaa inuu ololahaygu najaxo waxaan ku faraxsanahay in inta badan bulshada reer jubbaland ay soo dhoweyso musharaxnimadayda ayna ii arkaan qof wax ku soo kordhin kara dalka waxna ka bedeli kara nolosha shacabka reer jubbaland sababta u weynna ay tahay aqoonta kasakow dal iyo dad jacayl iyo dhowrsanaan laygu yaqaanay haddaba anigoo xeerinaya dalabka jifada aan ka dhashay una turaya shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan jubbaland waxaan go'aansaday inaan ka haro tartanka madaxtinimada jubbaland een intii muddo ahaydba ololihiisa kusoo jiray waxaan ogahay inuu yahay go-aan qallafsan balse markaan xeeriyey xaaladaha maanta ku haraysan jubbaland waxaan u arkay inay muhiim tahay in danta gaarka ah laga horumariyo midda guud ee bulshooyinta jubbaland waxaan shacabka jubbaland u rajaynayaa guul mustaqbal wanaagsan horumar barwaaqo iyo amni daa'ima oo joogto ah iyo inuu ka samata bixiyo duruufaha qallafsan ee ku xeeran xilligan xilli doorsheedkan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
anigoo ah axmed cabdi cabdi ahna musharax madaxweyne jubbaland waxaan maanta u imid tv-ga aniga u danaynaya arrimo aniga ii gaar ah aniga iyo la taliyaashayda iyo bulshada aniga igu xiran ii ololeynaysay waxaan go-aansanay oo isla qaadanay talo ah inaan katan ka tanasulo doorashadii aanan sii wadinin sababtoo ah danta ka jirta jubbaland inaan qeybtayda ka qaato taas waa danta ka jirta in waktigu yahay wakti cidhiiriya culays badan oo jiro orod badan oo jiro aan sidaas darteed aan u tanaasulo musharaxiinta kale sidaas darteed taa aniga ayay iga timid anigoo raalligayga ah aniga iyo asxaabtaydii ummadda igu xeeran oo dhan go-aanka annaga ayaa qaadanay inta ila qaadatay oo taladaa iila timid oo igula talisayna waa uga mahad celinayaa iyo dhammaan reer jubbaland isku daygaygii ama hawshayda aan rabay inaan sii wato meesha ayaan ku soo jaray waana danta ummadda reer jubbaland ayaan u arkay anigii asxaabteeda waan wada aragna sidaas darteed waa mahadsantihiin go-aankiina aad iila timaadeen anna waa idinla qaatay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta tobabar ku saabsan doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda iyo doorashooyinka ku qabtay magaalada caasimadda muqdisho kulankaas marka soo dhammaada kadib waxaa warbaahinta la hadashay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xalimo ismaaciil xali mayri waaye howlaha aan shaq naloo idmaday oo ay tahay inaan samayno haddaan samayn weynana aan waajibkeenna aan gudan weyna aan isugu nimid halkaan maadaama mas-uuliyad naloo dhiibay mas-uuliyaddaasoo nalagu dhaariyey inay ummadda soomaaliyeed ay u sinaadaan oo kolo kastaba ay xaqooda helaan oo runtii aan diyaar u nahay una tababarannahay inaan ka shaqayno dad kale in dad kasta qof kasta soomaaliya inuu xaqiisa helo inta ku aadan shaqada annaga naloo diray n waxaan rabnaa in ay muuqato oo si cad u soo baxdo haddana dhanka kale annaga keligeen ma qaban karno shaqadii haddii aan nalala qabanaynin dhinacyada nalagala wadin arrimaha naloo idmada waxaa ka mid ah in aan dadka ku wacyigelinno inay xuquuqdooda u istaagaan qofka soomaaliga xaqiisana waxaa ka mid ah xuquuqiisa waxaa ka mid ah xuquuqdiisa oo ay qasab tahay inuu maanka ku haayo uuna xasuusnaado markale mar kasta waxaa ka mid ah xuquuqdaas inuu qofku wax dooran karo lana dooran karo inuu codeeyo ama isaga loo codeeyo waa xuquuq dastuurka uu ku siinaayo oo aa leedahay adigoo gabara sida ninka loo doortay in laguu dooran karo siduu asaga wax u doortana aa u dooran kartid mujtamacana waxaa la yidhaahdaa haddii la fiiriyo haweenka tiraa sida ragga markii loo dhigo iyadoo ay saas tahay ilaahayna caqligiina wada siiyey xooggii iyo awooddii iyo caafimaadkiina uuna siiyey waxaa moodaa haddana xoogaa inaan dambayno mararka qaarkood raggaan ku eedaynaa ragga uma eedeen ragga wax dayacanay heleen qofkii wax dayacan helana wuu qaadanaya wuuna ka faa'iidaysanayaa markuu qaato hadhowna kama soo celin kartid oo waa waa waa wax la lahaaday oo xeer noqday tusaale waxaa idinkaga soo qaadanaa waxaa la leeyahay shaqooyinaa la soo dhejinaa gabdhaha soo dalbadaano jaamacaddii marka la joogo waa la wada dhigtaa gabdhaha iyo wiilashu kalama badna haddii laga badan yahayna gabdhaha un tiro yaraa laga badan yahay meelaha qaarkoodna ayagaaba ku badan mararka qaarkood dalabkii aan dhignay oo aan codsannay u arkaan een u cabbiraan oo uu dhahaan ragaa miiska garaaca oo dhahay meeshaan maxaa maxay tahay haweenkii waa ka maqan yahay yaa la eedaa marka hadhow annaga waxaana la leeyahay guddigii raguu wada qaata haween ma qaadanin haddaa u noqdo xildhibaanadeenna iyo sanataradeenna waxaa arkaysaa dad xildhibaan ama sanatar dhahaaya hadday shaqo bannaan tahay bal qofkaa ma la fiirin karaa ma loo heli karaa qofkii u wada gabar ma aha iyadoo hawaan ee xildhibaanadii waxay wadaa maalin ilaahay keeno muxuu ahaa rag alxamdulilah way nala gartaan xildhibaanada waa u sheegnaa meeshaasay ku qoran tahay hala soo dalbadaan idhaahdaa sidiiyaana loo soo dalbadaa laakiin mar kasta waxaa naga dhiman haweenka waxaasoo dhan marka ciladeeda maxay tahay ciladeeda waxay tahay wacyigelin weynaan jirin oo haweenka lagu wacyigelinayo hadda waxaa la yidhi xisbiyaa la isku dooranayaa sunsaanta noo muuqata waxaa marka xisbiyadii maxay yihiin maxay ka subsan yihiin tiradooda maxay tahay liiska xisbiyadaana loo soo gudbiyaa wixii oo dhan mar kasta haweenku waa ku yaryahay waxaa iskugu imaanayna waxay tahay marka labadii kun wixii ka horreeyey dagaallo iyayba ahaayeen sagaashan iyo saddexdii a waxaa la iskugu tegay ardisababa waxaa la yidhi waxaa lagu dhisayaa dawlad ha lagu heshiiyo markaas way yaraayeen muxuu ahaay ururada iska soo horjeeda ee ku hartamaya siyaasadda way yaraayeen maalmuhu socda shirkii waxaa lagu heshiiyey in la dhiso dawlad laba sano ah oo ku meel gaar ah dawladdaas labada sano oo ku meel gaarka ah inay soo diyaariso habkii dawlad weyn loogu gudbi lahaa oo doorasho loo aadi lahaa oo nidaamkii soomaaliya ay ku dhisneed loo soo celin lahaa gabdhihii markaas meesha isugu yimid ay joogay waa waa isku xirmeen muxuu ahaay way soo bandhigteen waxa ay rabaan dowladda baarlamaanku wuxuu ka koob maaha la yidhi gobol kasta siddeed iyo toban gobolaa markaas laga duulaaya barnaamijka xulashada urasada ee dhegeysanaysa saaraadiyo cadaadu ayuuna idinka maalintan ka bixin wararka magaalada caasimada ah ee muqdisho wasiirka wasaaradda warfaynta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya oo si jiraad ku qabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa wuxuu ka warbaaxshay kulan maanta uu la qaatay wakiilka beesha caalamka ee daneeya arrimaha wacyigelinta kulankaas ay sidoo kale waxaa la sheegay in goobjoog ka ahaayeen wasiirada warfaynta ee dowlada xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayar maareye ayaa kulankaas mugu soo dhamaaday kadib hadaladan warbaahinta la wadaagay
wakiilada beesha caalamka dowladaha iyo hay-adaha ka shaqeeya ama taageera warbaahinta iyo wacyigelinta soomaaliya ayaanu halka maanta shir kula yeelanay shir ballaadhan oo wasiiradu ay hore u qorsheeyeen inay markay muqdisho yimaadaan la yeeshaan wakiilada beesha caalamka waxaanu la wadaagnay qorshayaasha iyo siyaasadaha dowladda federaalk ee soomaaliya ee heer federaal iyo heer maamul goboleed uga degsan wacyigelinta bulshada waxaanu la wadaagnay oo u sheegnay in wasaaradaha warfaafinta dowladaha dowladda soomaaliya labada heeree dowladda ay mas-uul ka yihiin inay hagaan siyaasad u dejiyaan qorshe u dejiyaan laguna dhaqmo wasaaradaha warfaafinta waxaanu u sheegnay in qaar badan oo ka mida hay-adaha wacyigelinta ka shaqeeya ay ku shaqeeyaan bannaanka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda u degsan wacyigelinta bulshada iyagoo aan soo maraynin wasaaradaha mas-uulka ka iyagoo aan qaadanaynin registrationkii iyo liisankii loo baahnaa iyagoo aan la wadaagayn wacyigelinta ay wadaan qiimaha ay bulshada ugu fadhido iyo waxa ka soo baxay marka ay dhammaato midna waxaan uu sheegnay wixii hadda ka dambeeya inaana taasi jiri doonin hay-ad kasta oo doonaysa inay wacyigelin ka samayso dalka soomaaliya ha noqoto wacyigelin la xidhiidha amniga ha noqoto wacyigelin la xidhiidha doorashooyinka ha noqoto wacyigelin la xidhiidha dastuurka ha noqoto wacyigelin la xidhiidha dib u heshiisiinta inay khasab ku tahay marka koowaad inay iska diiwaan geliso oo sharciyad ka qaadato wasaaradda warfaafinta ee heer federaal iyo wasaaradda warfaafinta ee maamul goboleedka ay markaa ka howlgelayso inay la wadaagto qorshaheeda wacyigelinta isla markaana marka ay dhammayso la wadaagto wixii ka soo baxay iyo natiijadii ka soo baxday si aannu u gudanno mas-uuliyadda naga saaran qarankeenna si aannu u gudanno mas-uuliyadda naga saaran waxa dadkeenna la gaadhsiinaayo inaannu ogaan waannu isku afgarannay way aqbaleen dowladaha iyaga laftigooda taageerana waxaannu ka codsannay inay taageerada siiyaan hay-adaha haysta sharciyad ay soomaaliya kaga shaqeeyaan marka dariiq fiican oo aan isleeyahay wax badan ayuu ka tari doonaa wacyigelinta bulshada iyo fariinta la gaadhsiinayo ogaanshaheeda ayaanu maanta halkan ka samaynay waad ogeydeen labadii maalmood ee ugu dambeeyey anigii wasiirada halkan taagan waxaanu kulan ku lahayn hotel jasiira shalayto waxaanu la kulannay warbaahinta xortaa ama madaxa bannaan iyo wakiiladooda iyo ururadooda sidoo kalena waxaanu la kulannay bulshada rayidkaa qaybaheeda kala duwan oo aanu iyagana ka codsannay inay nala qaadaan fariinta wacyigelinta bulshada soomaaliyeed waana naga aqbaleen marka runtii waxaan baraarujinayaa wasiirada saaxiibada ee halkan yimid iyo qiyamkooda dareenkooda si aanu u wada wadaagnay dareen fayow oo ummadda soomaaliyeed wax badan inuu u taro wax ka bedelo wacyigooda iyo isku xidhnaantooda iyo walaaltinimadooda aan filayno inuu wax badan ka bedeli doono ayaanu ayaanu halkan ku gaadhnay wixii hadda ka dambeeya waxaanu yeelan doonaa wada shaqayn joogta waxaa la ysku xidhi doonaa tiifiyada qaranka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed raadiyaasha qaranka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed wariyayaasha iyo agaasimayaasha isku shaqada ah ayaa la ysku xidhi doonaa sidaanu anaku isugu xidhannahay si hawsha qaranku ay ugu socoto si midaysan oo xoog leh sidoo kale waxaanu ka ballannay horumarinta warbaahinta gaarka loo leeyahay oo runtii aan ku ammaanayno mas-uuliyadday hayaan aan ku ammaanayno doorka ay uga jiraan een, akhbaarsiinta shacabka soomaaliyeed ee, beesha caalamkana maanta waanu kala hadalnay inay taageeraan warbaahinta gaarka loo leeyahay awooddooda iyo tababarkooda iyo wacyigooda iyo wariyaha xirfaddiisa inay taageeraan marka een, meel fiican bay wax noo marayaan waa- waana ammaanaya wasiirrada walaalahaya iyo maaragtay een, fikirka wanaagsan ee halkan ay la yimaadeen ee maanta aanu een, runtii ku gaadhnay fariin midaysanna ugu gudbinay beesha caalamka aadaa u mahadsantay qaybi ugu dambeeya barnaamijkaasi soo gaarnay kusoo dhawaada kalamaan waryaaya awoo sheegadkii yaalliya colkii joogay kismaayo horta kee ku adkaaday war labay labaatanka bishaanaan kala bixayna dagaalka ha la daayo odaga ha la doorto ha la doorto ha la doorto odaga ha la doorto dagaalka ha la daayo odaga ha la doorto waa iga talo war marka haysataa aan dooranaya oo kaala haddaan la dooran ma dagaala war haddii ada wal ha aanday hal doordoy hal doordoy kooka edda oloolo miskadaalasoo la aritiida walaiga jiraantiida imika jiraan hadhiib hooba lakasii war waxaan maqli jiray ama lay dooray ama daadku i qaad marka odaga in daadku qaaday iyo in la doorto labada un bay mid tegaysaa horaan waxaa loo yidhi daadba daadkiisa kaween asla duula awowgood la gub alsayid axmed madoole eega haddaan la dooran sanduuqa agtiisa iga wallaan cidi istaagin war maanta axmed madow iyo musharaxiintu uu soo xushay waa khudbeeyeen axmed madow wuxuu yidhi kismaayo anigaa xurey dhulka kale ee jubbalandna haddii la ii doorto siddeed iyo toban bilood aan ku xuraynaa warnimiyaw amad midoowe khudbadiis fahami may araytuman iyoonay siyeed bilow al-shabaabku hureeye waana may bakajaangooyey dhiyowkii nabad i nolol halla baawinee baro waan ku jiraa baas ma jiree saas ma dhahi war musharax ma taqaanaana way iska qaylisaan axmed madoobe wuxuu siddeed sano ku qaban waayey hadduu yidhi siddeed iyo toban bilood baan ku qabanayaa waa war musharax waana soo dhowaynaynaa war madaxweynaha soomaaliya markuu tartamaya wuxuu yidhi haddii liii doorto waddo la xeraya ma jirta haddana meelaa marnaan laanahay qolle la qaado qalbi loole heene khayaama waa lees qabar weydihaaye
khayaama ka bacdigiisa qool ma jiro aan qoonkan aan ka
qolle la qaado qalbi loole heene khayaama waa lees qabar weydihaaye war qoladan dhuusamaree maanta laga soo diray maxay ahaayeen waraa ku qaldama waa xertii alseed shiikh axmed madoobe war war mahaysiin axmedow waa gabiyey daniyow rag way isgarabsadaa goortuu rabaae rugtaydii kismaayena col baa ruugga soo dhigaye rafaadii dhib badan baa jiriyo cudud wax riixdaaye khayrana hadduu raaska imaan oo soo rogaal celine afka reer galbeedkiyo haddaad ruushka garanayso dowladdaan rabnaa inaan ridnee doolar soorara dheh haddii kale markaan riiqmo daniyow adna waa lagu ridayaaye war beenta iska dhaaf axmed madoobe ma tirina abwaan maxmed shaakira gabaygaan tiriye war wararkan aad facebooka ka soo koobiyeysaan annaga ha noo keeninine facebook qofkii tegay war waa ku arki doonaaye run iyo been waxay kala yihiin yaana garansiiya qof kismaayo tegay ciidan waa ku arki doonaaye soomaaliya ajnebi ka yihiin yaana garansiiya intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war war ma haysiine maanta magaalada waa isku cadibantay gurigiinna allaha bi'iye waxaan loo joognaya siyaasadaad nagu waashaane majidaadkii xirnaa kuwa aan ahayn baa la xiray war jidaad ka hadlaysaana jidiinkii aan la xihay jidiinkii war dakadiirtiya baaka amle lafa dheeday war naga tag jeebkay hortiisaa qore loola istaagay war war ma haysiine saaka anigoo lacag haystaan ka qaday oo aanan quraacan oon ilmahaygii dab loo shidin oon soo ligooyin mooto raaci waay lan walan aragna wala argeera walaagaan argisiin sheego idhegansado war hiraabtuu magaaya irti ku gali moonfi iyoone anjaare sidii atan iskaga galbadi wal marag anaka daradi madianagaasnada saadi beesa turali eri hooban saari ay filishka neshke yahay ingorti warniyawse amalka nagadi ay filishka nooshkimishke yahay ingorti arlanyaw iilifiriya ari wariya beenta iga dhaafe evc matuurmi waynine hariifow iga qalay way eri war usigiya tuurumuwahay ari aana hele adeer digsiyaashana iga wasaqoowey waad iinaad ii tirtirtaki mashagaani igobsatinimiya evcgayey anigu dadkii aan saakayni lacagta waa idiin soo tuurayaa marka e v c gu shaqeeyo samir iyo imaan allah ka siiyo wareedha soomaaliya lacagteeda iyo dhaqaalaheeda intay yihiin fariin qoraal la isku tuurayo wallaysan fakri ka bixaynin dadkaba waxaa igu darnaa midkan yidhi saaka anigoo lacag haystaan mootaan soo raacayo quraacba waay xaguu lacagta ka haysta dabayl baa taleefonka uga buuxday war wuxuu doqonsanaa dabayshu waa noo shaqay jirtee dabayshi meesha istaagtay war niman yahow tan iyo markii bayl uu noqday wasiirka maaliyadda wuxuu dhahaya shilinkii soomaaliga baan soo samaynaynaa beentiisma waxay noqotay dabaysha e v c oo kale war awalba waxuu bayle kuu sheegay yaa akhriso ku dhahay adiga alhawaa baciid walmeyd qariib le ma oho oo hadda bayle wasiirka maaliyaddan ahay buu yidhiye miyaanaan ka rumaysanayn war rumayso imasan rumaysto hooda fadaasa ho usu wasiirka maaliyadda eye shilinkii soomaaliya oo meelnan ka tiranaa inay lagu fade waraa dadka beenta ka daaya wasaaradda maaliyadda hormuud waaye ana waxaa idin sheegaa khasaara waa qabataa ninkii khamaar dheyla war kase yacni e v c banfurtaa ku wadata ma aha waryaha murankan naga daaya weligeedba ciddii xere iska buuxisa waa lagu oodi jiray gacanta afka laga saaraya miya maya iirora afka laga saaraya war wasiirkii arrimaha dibadda kenya naagtii madaxa bililaqadaa wadatay oo rabtay inay baddeenna bililaqaysato maanta war baa ka soo baxay wartaas warkeeda waxaan u daynaynaa wasiirka haweenka galmudug ee sheekadeeda naga dhaaf war la dhaafi maayo dhegayso warkeedu waa weyn yahe waxay tiri james iswan ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya kenya waxuu ka doortay etoobiya annagoo danaha kismaayo ka shaqaynayna ayuuna etoobiya ku taageera warqadda uu soo qorayna annaga naguma matelay tiri united nation special unfe un soomaaliya mee tiri war aayaha jubbaland maxay kenya ka shaqaysaa xoolihii duqeyna u dhammaysay war yaa baddaa daris leehe faraha ka qaad digsi dawoolkiiska maweenaa la yidhi damacaan haleey war naagtaa sheegaysi war ma haysee wasiirkii gaashaandhigga etoobiya tahay kismaayo marka haddii ay rag tahay waa inay tagtaa kismaayo war ilmaunsir waal kordhiyaa nacabi ana ware naagbalikaanay haddii rag tahay ma inlata war war ma haysaana daacish etoobiyaanay noqotay al-shabaabna kenyaati may noqdeen maanta daacish waray soo saartay iyagoo af etoobiyaan ku hadlaaya war soomaaliya joogna ay leeyihiin maxaa bari af etoobiyaanka xaasidnimadoodan ka arkay inaysan soomaali ahayn war buuraha galgala waa ka baxaynaa ay dhahan buuraha etoobiyan gelaynaa hadda war culayskaa naga qaadeen meeshay rabaan ha galeen naarba ha ku dhaxaan hadday rabaan war beheena noo dhaafa bilaayi bati baas dabakahiya ku ognaa bulaca bahal ku soo boodi baarankaasaan bara waay war miyaadnaan arki jirin qof ruuxaan laga qur-aan saarayo waa ka baxaynaa waa ka baxaynaa ay leeyihiin marka hadda dagaalkii markuu ku cuslaaday daacish iyo shabaab miyaa ruuxaan noqday oo waa ka baxaynaa bilaabay kamshaarka ku xanuune nin kuman qur'aan la saara aqoonnay loo qalaaye war naga aamus daacish qoolee kuma filna dadka ay qashaan wareedhaha war ma haysiine hay-adda gargaarka degdega ee aamin ambalas laba baabuur ayaa dekedda uga daxalaysataa la yidhi canshuuraa laga rabaa ayaana la yidhi marka waxaan la yaabanahay baabuurtii dadka dhaawacay ee kuwa xanuunsan lagu qaadayey lacagta laga rabo war bayle waa ogeen in beesho loo diray ambalaaskiyaa u diray war ambalaastaan ku soo xasuustaye waxaa la yidhi daryaan culus si goortuu dhaco siiga kor u duusho ama ay dil wadareer dhigaan ururadiimeedku durba meeshii dalaq koox tiraa oo dab kulul jiirta dakhli iyo dhaqaalena ku helin dawla bixinayso dhegdheg ambalaasya u tagoon daahin baa jiraye dembi miyay galeen dhaawac bay daabulahayeene dadaalkay wadeen iyo maxaa aamin lagu diiday war waxaa diiday kaniiniga adaa garle kuwa soo cunay war cabdiraxmaan cabdishakuura dhuusamareeb ka khudbey dowladda hala taageero miyuu yidhi waxa laga filayaba ka mid maahan war waadwaalintiina warkaa naga dhexgelinayna dhegaysta reer galmudug wuxuu kula dardaarmay inay doorasho xor iyo xalaal ay dhistaan laakiin aan loo dhisin doorasho maqaarsaar oo koob iyo labaatanka tartan lagu gali rabo asaga laftiisuba koob iyo labaatanku musharax yahay war war ma haysiine waxaa dagaalam waa somalilan iyo puntland toddobaadadii lasoo dhaafana nabad bay ku baaqayiin war aniga ku baaqayiin ma aqaane dani iyo kalaash ma heshiiyeen war madaxweynihii somalilan oo hooyada xajka geeyey ma soo laabtay war xajkaaga ma aqaane waa ta hadda lagu leeyahay waa dagaalamaya war nimayo afghanistan arrin xanuun badanaa ka dhacday farxad aroosaa muruga ku dhammaatay kabiiqushka biiqa maa ka dhacday war quushquushtaa sheegaya maaqaana xafladdii arooskaa naagu isku qarxide toddobaatanna waa dhimata laba boqoloo qofna waa dhaawacan war naagtas qarxinays wax gursida miyay weyse war afghanistaanka lagugu dhifaye farxaddii ardadii qalinjabinaysa ee shaamow lagu qarxiya miyaad hilmaanta war yaa aroosaa la qarxiyaa lagu yidhi afghanistaan wixii ka dhacana soomaaliya ka filo may boorsadoo layskala maamulo haye war soomaaliya qaraxyadii waxaa la wareegana hala keeninina xilligaana la circiraysaa
qarax iyo khasaara noo dhiman
waryaa war ilaahay ka cabsada oo nabad allaha idin siiyo
way mahadsan yihiin kalamaan barnaamijka intaasuu caawa ku yahay talan kulan dambe waxaan kaga tagayaa heestii bilowga barnaamijka dibba la qaaday talan kulan dambe goliga gobondow
Thank you.